الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا فلك الحمد يا ربنا بما هديتنا ولك الحمد يا خالقنا بما سترتنا ولك الحمد يا منزل القرآن بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا أهل التقوى والمغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون walaalayaal waxa aynu jimcihii dhoweydkii ka horeeyey soo bilownay mowduuca dhaqanka xun iyo dabeecadda aan hagaagsanayn maalintii ama khudbaddeenna hore waxa aynu kaga warannay hordhac aynu ka warramayno akhlaaqda xun iyo cadowgu siduu inoola doonayo akhlaaqdeenna wanaagsan inaynu istaagno maanta waxaan jecelahay mowduuca aayaad ka mida aayadaha ilaahay uu kaga warramay iyo axaadiis in aynu dariskeena labaad ee mowduuca ka dhigno haddii aada u fiirsato aayadaha qur-aanka kariimka ah waxa aada arkaysaa in akhlaaqda xun iyo dabeecadda aan toosnayn iyo dawadeedaba diinta islaamku aada uga hadashay sida oo kale waxaad arkaysaa sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo iyaduna runtii aada iyo aada awoodda u saartay aayado kooban haddii aynu soo qaadno qofka muslimka ah diintu waxay ka doonaysaa qof dhaqankiisu toosan yahay caqiide ahaan cibaado ahaan akhlaaq ahaan intaba ay ka toosan tahay ayay diintu doonaysaa allah inaga dhigo kuwa waxay diintu soo bandhigtaa qofka iyo waxa laga doonayo iyo waxa loo diidayo ilaahay subxaanahu wa tacaala akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan isagoo inagu towjiihinaya inagu jihaynaya inoogana digaya dhaqanka xun waxa ilaahay yidhi walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa war dadka aada la nooshahay ha ka jeedin dhabankaaga sacriga waxaa la yidhahdaa xanuun geela ku dhaca oo dabeedna luqunta kala jeediya ha ka jeedin kibir aada kibirsan tahay iyo xaqiraad aada xaqirayso walaa tamshi fi lardi maraxa markaad dhulka socotona kibir ha ku dul socon meeshii lagu kibri lahaa halkan maaha sifada kibirkana adigu ma lihid ilaahay baa kibriyaa iskale iyo weyneyn ha kibrin markaad dhulka socoto ha ku kibrin baa la yidhi waqsid fii mashik socod wanaagsan oo qiimo la soco oo dhexe waqdud min sawtik meelaha ka dhadhawaaqin codkaaga hoos u dhig si degan u hadal markaad suuqa marayso meelaha ka dhawaaqin waa edeb xumo waa dhaqan xumo waa magaalo joog xumo waayo codka loogu necbiyey waa codka dameerka waxa loo nacayna waa cabaadka iyo qaylada sida dameerka haw cabaadin oo haw qaadiin baa la leeyahy waa dhaqanka la doonaya dhaqankaa iska ilaali ma wanaagsana e ayay diintu ina leedahay waxaa ka mid a aayaadka qur'aanka ah faama alyatiima falaa taqhar waama asaa'ila falaa tanhar faama alyatiima bani aadamka ilaahay waa imtixaamaa qofba meel baa ilaahay ka imtixaamaa qofba ilaahay meel buu ku imtixaamaa waxaa jira ilmo yar oo la imtixaamay oo ilaahay aabbihii uu ka qaaday oo haddii adigu aad haysato waalidkaagii oo aabba kule isagu aan maqlayn aabbadii oo aanu la joogin haddaba ilmaha noocaasa falaa taqhar iska ilaali falaa taqhar hadhib ha dhibin ha ku kibrin ha ku adkaanin xumaan ha ku samaynin waa dhaqan wanaagsan haddaad saa samayso haddaad saa samayso kale waa dhaqan xume iska ilaali qofku wax ku weydiista isagana falaa tanhar ha hiifin markaynu nuqdadaa marayno waxaa la doonayaa dadka inaynu wax siino oo dadka baahan aynu wax siino waxaa la doonayaa oo dadka wax weydiisanayana la doonaya qofku markuu ummad wax weydiisanayo inuu yahay qof baahan qof caado ka dhigtay oo ku qayilaya oo halkaa la gelaya ama wuxuu doono ku samaynaya kaasi waa shaxaad iyo akhlaaq xuma tasawul baa kaa la ydhahda sharciga islaamkuna wuxuu ka leeyahy qaacido kale in wax ummadda la weydiistaa ma wanaagsana waxa loo weydiisan karaana waa baahi baahidaas oo ah maxay baahi aad ka maarmi weyda inaad sheegato sidaas darteed imaka marka masaajidada aynu aragno walaalayaal waxaa isku dhex darsamay kii caadada ka dhigtay iyo kii miskiinka ahaa ee baahnaabaa isku dhex jira markaasaad mararka qaarkood kala geranay innaga nidaamka ilaahayna faray waxa weeye inaynu kii baahnaa wax siino oo aynu kor u soo qaadno oo gaajadan iyo silican iyo iyo iyo dhibtan gudaha ka haysa wax laga qabto inaanay noqon shaqo iyo caadaysina sharcigaa ku faray alyad اlculyaa khayru min alyaddi sufla gacanta sarraysa ee wax bixinaysaa ka khayr badan gacanta hoos dhiganaysa eela isii wax midkiin inuu dhaqaaqo oo uu soo xaabaysto oo uu dabadeedna xaabadaa wixii uga soo baxay ku masruufo naftiisa iyo ehelkiisa ayaa u khayr badan sharcigii taasuu ina faray inaynaan shaxaad iyo weydiisi inaguna aynaan wadin oonay caado inoo noqon inaynu markaa maadaama halkaa aan dul marayo inaan aad idinku baraarujiyo dhaqan xumada imaka jirta ee masaajidkaa naga soo marta in dadka masaakiinta ah ee baahan ee jilicsa inaynu wax siino dadka caadaysanaya ee aan in badan anugu garanayo ee mararka qaarkood been sheegaya been sheegaya inay iyaguna iska daayaan oo ilaahay kaga cabsadaan hooyadey baa dhimatay wax ii ururiya oo been noqota tuuladaasaan waxu doonayaaye ii ururiya oo been noqotay dawadii waa taa warqadie warqaddii waa taa oo kini waan suuxaa isiiya keen dawada aan kuu soo iibine ma hayno qaar badanoo wax u ururin wax badanoo aan ogaay baa jira markaa kana waa u naxariisanaynaa waxaanu leenahay inteenna waxaysaa waxbixiya oo dadka jilicsan miskiinka yaree kale dadku markay su-aashu ku badato badato badato markii dambe iyaga laftigooda adkaanayo kii hadlaba inay iska dhaafaan baa laga yaaba laakiin qofka baahan ee marka markuu xaaladaa adag ku jiro ee uu hadlo qalbigaa dadka u wada dhaqaaqaya ay maalin walba noqon weydo caado waa loo kacaya marka waxaan odhan lahaa qolada iyaguna qaar baa halkan ka baxay oo aanu dabagallay oo halkaa soo jeeda ka iibsaday qaadkii kaga iibsaday qaadkii indhahayga aan ka qaaday ma hadlayga anaa ka soo aniga aniga markaa noocaasaa isku qaldamaya markaasaa kii miskiinka ahaabaa inaga dhex galay markaasaynu inaguna qalbigeennii jilayci uu ka baxay kaa waxayna weydiisanayee nafta u keentay in wax la siiyaana waa daruuri kan kale ee shaxaadka iyo nafta iyo beladu bartay ee beenta sheegayana in isagana wax laga qabto oo ilaahay uu ka cabsadaa wanaagsan haddii loo taag waayena de in la farsameeyo u baahan yahy oo hawshiisa la galo waxaa ka mida nusuusta qur'aanka ah walaalaya ee qur'aanku inagala hadlay walaa tubadir tabdiira xoolaha ilaahay kuu dhiibay ha daaddaadine ha ku xadgudbin alimaamu shaafici raximahu اllahu tacaala marka uu fasirayo walaa tubadir tabdiira muxuu yidhi wuxuu yidhi infaaqu اlmaali fii gayri xaqihi xoolihii oo loo bixiyo wejigii loogu tala galay in loo bixiyo oo aan loo bixin ee weji kale oo dulmi iyo daadaadis ku jiro oo aan xaqayn loo bixiyo hadduu qofku wuxuu hayo uu bixiyo oo sublulkhayr ku bixiyo in kastoo sharcigu leeyahay dhexdhexaad ka dhig haddana way bannaantay bay culimmadu yidhahdeen ciwad khayr qabana wuu heli laakiin in la iska bixiyo xoolaha oo macaasi lagu bixiyo oo qabyaalad lagu bixiyo oo balwad lagu bixiyo oo khamri lagu bixiyo oo ummadda iskudurkeeda lagu bixiyo oo la yidhaha waa faxalkeenii kaas kaa ka soo qaada laa walaa tubadir tabdiira ilaahayna wuu ku weydiin doonaa waana dhaqan xun ulaleeya iska ilaali qur-aanka kariimkii wuxuu inoo sheegay laa yuxibu allahu aljahra bisuu'i min alqowl ilaahay ma jecla in hadal xun kor loo qaado oo la shaaciyo hadal xun in layska caayi waa hadal xun ilaahay ma jecla oo kor loo qaado aflagaado ilaahay ma jecla dacaayad ilaahay ma jecla xan ilaahay ma jecla maa laa yacni iyo waxaan qiimo lahayn in afku uu ku hadlo oo uu kor u qaado ilaahay ma jecla laa yuxibu allahu aljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim baa la yidhi qof la dulmiyey ayaa markuu maxkamadda tago ee kiiska la weydiiyo ilaan dhaliil buu sheegayaaye kaa la dulmiyeybaa maxkamadda iyo garsoorkii ka hor odhanaya waxaasuu iigu sameeyey xumaantaasuu iigu sameeyey waxaasuu yidhi waxaas qofkii la dulmiyey wuu odhan karaa madda kale waxaa dhici karta in marka la dulmiyo qofku uu qarxo oo uu kaco waa la isdhowrayaa haddii la dulmiyey uunbaa dhaliishii la sheegaya aayadahaasi waa aayado kooban oo aynu dhaqanka wanaagsan ee laynana doonayo iyo ka xun ee laynaga reebayo aynu ka fahmi karno waxaa aayadda aan ku soo gebagabaynayaa aayaddan khudi ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin tafaasiir badan baa khudi lagu fasiraa khudi alcafwa laakiinse tafsiirka imanka aynu inagu doonayne munaasabadeennan ku habboon waxa weeye in aynu inagu mar walba saamaxaadda iyo cafwiga qaadanno nebi maxamed oo iska dulqaada baa la leeyahy waa tobankii sane horee dacwadda iska dulqaado gaaladu dhibtay kugu samaynaysa sabir ciddii dhibku soo gaarsiisa iskaga sabir wanaaggana gudbi had iyo jeer khayrka dadka u sheeg kuwa had iyo jeer jaahiliinta ah ee dhacdhacaya ee iska odhanaya waxay doonaanna ha la sii wadina adigu iskaga jeedso ka xumaanta maantoo layn kugu samaynaya kucaya iska dhaaf adigu anugu lama hadla dheh iska dhaaf sabir walidaalika waalkaadimiina alkayd baa ilahi kuwa cadhowdooda qarsada allah inagu arsaaqay cadhadii inaad qarsato waalcaafiina can innaas weliba kaa dhibta kugu sameeya aad iska saamaxdo ha la seexan habeenkii cidda wax kugu samaysa haddaad habeenkii ku seexato adiga dhiikar baa kugu dhici oo macaan baa kugu dhici oo habeenkii seexan mayse xataa kii wax kugu sameeyey cadadii way kaa degaysaa iska saamax sii daa qalbiga ka sii daa waxaan jecelahay inaan ku soo gebagabeeyey laba xadiis maanta dariskeenna nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa axaadiista ka warramaysa akhlaaqda iyo dhaqanka xun ama anshaxa aan suubanayn nebi moxamed waxa u yimid nin markaasuu yidhi waxaa la sheegaa heblaayo waa gabadh gabadh salaaddeedu way badan tahay sadaqadeedu way badan tahay soomkeedu wuu badan yahay yacnii soomkeeda sunnaha ah sadaqadeeda sunnaha ah sekadeeda sadaqadeeda sunnaha ah salaadeeda sunnaha ah soomkeeda sunnaha ah ilan fararka isaga halkaasaa la dhigay ka qof walba laga doonayaa habeenoo lii salaad sadaqadii soomkii ayay ku jirtaa laakiin hal mushkilo ayay leedahayoo carabkaa laga farayoo jiiraankii iyo jaarkeedii iyo dariskeedii unbay dhibaysaa kan wuu fadhihi laay carabkeedii jiiraankeedi intii ugu dhaweeyey dariskahay ayuunbay balaayo ku furaysaayoo afkeediibaa wuxuu doono ku hadlaya nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadeedii badnaydna muu eegin soomkeedii badnaana muu eegin sadaqadeedii badnaydna muu eegin wuxu uhi hiya fi nnaari naar bay bartika ugu jirtaa waa ahlu naar akhlaaq xumadu naar bay keentaa gabadh kale ayaa jirta buu yidhi soomkeedu sunnaha iyo sadaqadeeda iyo soom soomkeeda iyo sadaqadeeda iyo salaadeeda sunnahay ma badna faralkii way gudataa sadaqaday bixisaana wax koobanoo waxay bixisaa caane wakhtigoodii iska caana boodhan buu imika noqonayaayo caanaha caanahayna xoolaha ayaa la qalajin jiray mase kuskus noqon jiray in yar bay bixisaa oo caanaha nooca caana boorahoo kalaa wax yar wax badan ma hesho gabadhaa sidaasina laa tu'dii jaarahaa bilisaanihaa jaarkeeda ma dhibto carabkeeda kuma dhibto nebigu wuxuu yihi hiya fi ljannati waa ahlu janno mar haddii laga nabad galay carabkeedii waa ahlu janno xadiidkaas waa saxiix u fiirso waa dhaqan xumo dhaqan xumada naar baa lagu gala carabka unbuu xadiidkani sheegaye gacanta haddii lagu dhibo iyo lugta haddii lagu dhibo iyo si kale haddii loo dhibo waa la mid laakiin carabku waa ka ugu hawsha badan horaynu xadiidkaa jaarka ugu soo qaadannay xadiid kale oo qisaa bal eg waxay keenaysaa guri dhan in loo baabi'iyo haddii dhaqanka qofku uu xun yahay xadiidka saxiixa nebiyullaahi ibraahim ayaa waxa uu soo booqanayaa inankiisii ismaaciil oo uu yaraan kaga tegay maka iyo kacbadii ismaaciil oo u sii duceeyey iyo hooyadii deedna ismaaciiloo xaas leh ayuu soo booqanayaa oo uu imanaya hase yeeshee marka uu yimaado gurigii iyo maka iyo halkii ay deganaayeen ismaaciil wakhtigaa isagaa ma joogo gurigii xaaskiisii ayuu u imanaya xaasku ma garanayso inuu yahay nebiyullaahi ibraahim si kale markaynu u dhigno ismaaciil aabbihii si kale haddaynu u dhigno sodogeed inuu yahay ma garanayso waa waraysta bal warramoo bal meye ismaa odagii meye reerkuyo wuu maqan yahay markaasuu iska waran kayfa cayshakum bal noloshiinna ka warrama xaaladdiinna ka warrama nin aanay garanayn oo xaaladiisa imika u soo istaagay oo wax alla wuxuu yahay aanay garanayn ayuunbay uun afka la baxday waxay tihi naxnu bisharin wadiiqin dhegayso balaayaanu ku sugannay baas baanu ku sugannay annaga silic iyo balaayo waxbaa noo dhammaaday waa ku afuuftay laa tadri man huwa maba garanaysa ninkani cidduu yahay waxaana ay sheegaysaa waa sirtii gurigeeda waxay sheegaysaa ninkeeda barnaamijyadiisa iyo hawlihiisa inuu dayacay ayay soo bandhigaysaa markay leedahay waxaan diiq iyo ciili baan ku sugannay waxay dhaliilaysaa ninkeediibay si toosa u dhaliilaysaa dabadeedna fariin buu u dhiibey waa iska noqday wuxuu idhi salaan iga gaadhsii waxaanad ku tidhaahda hadal maldahan buu u dhiibaya hayir catabata baabik bedel siyaaradda albaabkaaga bal xikmadda ilaahay waa la isweydaarinayaa ee markii uu jiitay nebiyullaahi ibraahim ee aanu soo noqonayn ayuu ismaaciil la yimid nebi ismaaciil kaannahu waxaad mooddaa inuu dareemay in wax soo kordheen maanta deedna wuu waraystay sida riwaayadda saxiix ay leedahay waxay tidhi oday baa noo yimid hay-addaa le qaabkaa leh haye horta maxaa fariin iyo arrin aada haysaa dabadeedna waxay tihi salaana wuu kuu soo diraye haye haddaad dakiyad maahayn dakiyad ma ahayn haddaa hadalka may fahanto xadhiggii iyada lagu xidhxidhayey ee lagu sii daynayey bay ayay ku dhawaaqaysaa dhegayso wuxuu ku yidhi odaygu hayir catabata baabika albaabkaaga fiyaaraddiisa bedel haa wuxuu idhi haada abi kaasi aabbahay buu ahaa fariintan maldahaan ee uu kuu dhiibayna waxa weeye adigaa lagu sii daynaya adaa lagu furayaa hayir tani maaha taadii sawjadaadii maaha iyo ooridaadii kuu qalantae gabadha sirtii reerka sidan u fashilaysa ee dhaqankaa xun ku sifaysan bedel sidii buu ku furay waxay keensanaysaa dhaqanxumadu ilaa halkaa taa cakiskeedana inanka reer yeelanaya diintu sharciba inoo samaysay iyo dhaqan waxyaabaha muwaasafaadka iyo tilmaamaha lagu eegayo lacag badan badan badan badan ha haysta laynama odhan innaga laakiin wixii uu reerkiisa dee ku wadi lahaa un waa inuu haystaa oo reerku aanay baktiyey inta sharciga islaamku inoo sheegay waxau nebigu yidhi bal hadda eeg hadda man ataakum tardawna diinahu wa khuluqah hadduu idiin yimaado mid aad raalli ka tihiin dhaqankiisa akhlaaqdiisa wanaagsan dabeicaddiisa wanaagsan diintiisuna ay wanaagsan tahay hee shuruuddii wuu buuxiyey inankaa inan lagu siin lahaaye fasawijuuhu u guuriya waa xadiis xasana ibnu maaja iyo xaakim iyo tirmidi intuu warinaya marka walaalayaal mowduucani waa inoo bilow waa deriskeenii labaad waxaynu fahannay dhaqanka wanaagsanna inuu diinta meel wanaagsan kaga jiro dhaqanka xunna inuu diinta meel adag kaga jiro oo ay keeni karto arrimaha noocaasa in qofka loo taagi waayo ee dhaqankiisu xun yahay sidee loo bedeli karaa dhaqanka xun waa casharadeenna soo socda ثم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ولا الليال dad badan oo fariimayna soo fartay baa jira oo duca u baahan qaar ubadkooda oo dhibaato haysato qaar caafimaad qaar koomay ku jiraan qaar dhibaatooyin badan ilahay dhibtaa ka wada dulqaado dhibta allah ka wada dulqaado dhibta ay sheeganayaan ee ka muuqata ilaahay unbaa ka faydi kara allah ka faydo ilaahw ka fayd ilaahw dhibaatooyinka aanu dareemin oo dhan iyo qof walba fangor buu leeyahy waxna wuu dareemayaa ilaahayo qof walba dhibta ka dulqaado muraadkiisa oon macsi lahayna ilaahu midid ka sii ilaahu noo naxariiso ilaahu balaawooyinka meeraya oo dhan ilaahuna baalmari xanuunadan iyo waxaan la sheegaya ilaahuna baalmari ilaahu ha noo keeni ilaahu muslimka ka badbaadi rabbana aatinaa fi dunya xasanatan wafi alaakhirati xasanatan waqina cadaaba annar waaqim